asalaamullaahi calaykum magacaygu waa cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekeeye ku soo dhowaada warka habeennimo aan idin akhriyo qodobbadan caawa idin haynana waxaa ugu waaweyn dabqasaarahantayadeed geystay ayaa waxa uu ka kacay saacad ka hor suuqa weyn ee degmada wadajir iyadoo ilaa iyo haddana ay socdaan dadaallo lagu doonayo in dabkaasi lagu demiyo kusimaha madaxweynaha dalka ahna guddoomiyaha baarlamaanka ra'iisul wasaaraha xukuumadda iyo mas-uuliyiin kale ayaa maanta ka qayb galay munaasabad lagu soo bandhigayay dib u eegis lagu sameeyey dastuurka kumeel gaarka ahi kaasoo lagu qabtay xarunta golaha shacabka ee magaalada muqdisho ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa guddoomiyey shir looga hadlayay hiigsiga cusub ee soomaaliya oo ay ka qayb galeen wakiilo ka socday beesha caalamka kaasoo lagu qabtay magaalada muqdisho wafdi ka socda jaamacadda carabta ayaa maanta waxay soo gaareen magaalada muqdisho iyadoo garoonka diyuuradaha ee magaalada muqdishona ay ku soo dhoweeyeen wasiirka qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda soomaaliya allaha u naxariistee waxaa maanta magaalada muqdisho qarax loogu xiray gaarigiisa ku geeriyooday muxiidiin maxamed xaaji ibraahim oo horey u soo noqday wasiirka gaashaandhigga dalka xilligii xukuumaddii nuur xasan xuseen nuur cadde wararka ka imaanaya degmada xaradheere ee gobolka mudug ayaa sheegaya in dadka deegaanka caad uu dagaal khasaare geystay ku dhex maray koox ka tirsan maleeshaadka ugus kuwaasi oo doonayay in ay xoolo baadahi ay ka qaataan dadkaasi wararka caalamkii aan caawa idin haynana waxaa ka mid ah cisbitaal ku yaalla waqooyi galbeed ee dalka suuriya oo ay gacanta ku haysa hay-adda dhakhaatiirtaan xuduuda lahayn ee m s f ayaa lala egtay duqayn diyaaradeed ku soo dhowaada warkeennii habeennimo oo faahfaahsan maxamed cabdiweli ayaa warka farsamaynaya waana habeennimo isniina talaadana ay soo galaysa taariikhduna waxay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha labaad sanadka laba kun iyo lix iyo tobanka dabqasaare hantiyadeed geystay ayaa goordhow waxa uu ka kacay suuqa weyn ee degmada wadajir ee gobolkan banaadir iyadoo ilaa iyo haddana ay socdaan dadaallo lagu doonayo in dabkaasi lagu damiyo gudoomiye ku-xigeenka degmada wadajir abuukar sheekh axmed cadow ayaa goordhow arrinkaasi aynu wax ka weydiinay
wuxuu dabku ilaa hadda waa socdaa markii horreysay halkii saac ayuu bilaabay marka haddana waxaa gurmad deg degaha socda oo gobolka banaadir daldamisyo oo soo diray iyo hormuud oo ka qayb qaadanaysa labadaba haye ilaa imi haddana dadka laguma guulaysan in la damiyo hase ahaatee waa la dagaalahaynaa
go- go- goor muu kacay mudane dabka goor muu kacay guddoomiye nus saac ka hor camal nus saac ka hor haye ilaa iyo iminka marka sidee wax u dhaceen maxaa khasaare oo jira ood noo sheegi kartaa
miyuu khasaaro saaidaha jiro dadku aada u eeg badan yahay dukaamo badan ayaa gubanaayo qaybna wayba gubtoonba marka annaguna dagaal saaidaha rabnaa waxaana isku dayaynaa inaan badbaadino dadka aan damino insha allah suuqa wuu weyn yahay qaybtee ayuu dabka ka kacay mudane qaybta qandalada qaybta qandalada haye ma marka hadda shaqadii aan ku guda jirnaa waa dagaalahaynaa
sawa- baawurta degdemisyada meereymanaan ahay banaanahaynaa marka sa- sa- hawshu waa socotaa sababta sababta ma ogaateen mudane guddoomiye waxa dabka uu ka dhashay hadda sababta lama ogo ilaa hadda sababta lama ogo laakiin waxaa la sheegaya inay koronto ka kacdo
wa- waa tahay wax dad ah oo wax ku gaari ma jiraan mudane maya maya ilaa hadda maya ilaa hadda maya khasaaraha ilaa iyo iminka idiin muuqda mudane guddoomiye maxaad ku qiimeyn kartaan
waa ilaa hadda lama qiimayn karo wixii meeshii dadkii weli uu ka socdaa dadkii damiskiisii ayaa hadda xoogga ku haynaa ma hayna wax kaleeto aan qiimayn karna ma laha inaan dadkii oo haynaa marba dhinay nooga fakara haye baaxaddiisana ba- dabka baaxaddiisa
dadka baaxadiisa ma yaro ma yaro ma yaro ma yaro ma yaro
Wa- wa- wa- waa tahay hadda marka gurmad gu- gurmadkiina hadda heer kuu gaarsiisan yaha mudane dabkiisa masii fidaya mise wuxuu u egyahay midaad hakin kartaan
gurmadku ilaa hadda waa xoogaya waa xoogaya gurmad aad u fiican oo dhammaan shacabka degmada iyo ay ka qayb qaadanayaan sambaliga hormuud iyo dadka gobodka banaadir intaba ayaa socdo marka iyo maamulka degmada marka waan duleenahaynaa insha allah waxaan rajaynaynaa marna inaan soo gabagabayn doonaa duleeyada gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee degmada wadajir abuukar sheekh axmed cabdo oo radio muqdisho la hadlaya ayuu kaasi ah mudane gudoomiye aad baa umahadsan tahay warar dheeraada uu naga soo gaaray eesa degmada wadajir ee gobolka banaadirna waxay sheegayaan in dhammaanba suuqa weyn iyo gaaraha ku dhow ay ka maqan tahay korontadii sabab ka dhalatay dabkaasi awgeed kusimaha madaxweynaha dalka ahna gudoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo mas-uuliyiin kale ayaa maanta waxay ka qayb galeen munaasabad lagu soo bandhigayay dib wegiis lagu sameeyey dastuurka ku-meel gaarka ahi taasi oo lagu qabtay xarunta golaha shacabka ee magaalada muqdisho nasre bashiir cali ayaa goobjoog u hayd kulankaasi
munaasabadan oo lagu soo bandhigayay sagaalo cutub oo ka mid ah dastuurka kumeel gaarka ee dalka kuwaasoo lagu sameeyey dib weegis ayaa maantay lagu qabtay xarunta golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee magaalada muqdisho waxaana ka qayb galay gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya wasiiro in ka badan boqol iyo afartan xildhibaan gudoomiyaasha baarlamaanada maamul goboleeda dalka marka laga reebo puntland iyo xubno ka tirsan ururada siyaasadda dalka diboogistan lagu sameeyey qaybtan ka mid ah dastuurka kumeelgaarka ee dalka ayaa waxaa ka soo shaqeeyey guddiga madaxa bannaan diboogista dastuurka iyo guddiga baarlamaanka u qaabilsan arrimaha dastuurka oo kaashanaya wasaaradda dowladda soomaaliya ugu xil saaran arrimaha dastuurka gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale oo ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in caasimadda soomaaliya lagu qabto munaasabad tan oo kale ah sidaas iyamid ayaa waxaan rabaa kelmadeyda inaan ku soo koobo mahadcelintaas iyo dareenkaas aan muujinayno runtii oo ku aadan kulankan kasoo qaybgelkiisa farxadda iyo sharafta ay noo tahay
xildhibaan maryan cariif qaasim gudoomiyaha guddiga la socodka iyo hirgelinta dastuurka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa munaasabadda ku soo bandhigtay qaybaha ugu muhiimsan ee lagu sameeyey wax ka beddelka
tobanka cutub ah aan soo gudbinay waxaa ku dhex jira arrimo masiiri ah oo ay ka mid yihiin in shareecada islaamku ay saldhig u tahay dastuurka iyo shuruucda dalka oo idin sharci kasta oo ka hor imaanaya shareecada islaamkana uu yahay waxba kama jiraan arrimaha siyaasadda guud ahaan waxaa la gelin doonaa wadatashi siyaasadeed oo marka hore quseeya madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada kadibna quseeya muwaadiniinta soomaaliyeed oo la rabo berri inay dastuurkan u codeeyaan dabcan qaybahooda kala duwan waa waajib in laga talageliyo nuxurka dastuurka qaranka xuseen maxamuud xuseen wasiirka dastuurka ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa xusay in qodobadan aan lagu samaynin dib woogista ay yihiin kuwo u baahan wadatashi lala yeelanayo maamul goboleedyada dalka dhowaanna oo bilaaban doonaan wadatashiyadaasi wadahadallo siyaasadeed sida markaasi dadweynaha loogu sheego looguna qaybgeliyo wadahadallada ay la yeelan doonaan dowlad goboleedyada wadahadalladaas oo ku saabsan aragtida laba kun iyo lix iyo tobanka iyo qaybaha siyaasadda iyo geedi socodka dibogeysta dastuurka
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaako oo ka hadlay munaasabadda ayaa caddeeyey in xukuumadda soomaaliya ahmiyad weyn siin doonto sidii dastuurka dalka loo gaarsiin lahaa in shacabka soomaaliyeed ay codkooda ku meel mariyaan si u noqdo dastuurka rasmiga ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ay yeelanayso
marka hore hay-adahaas dowladda reer gobolada iyo reer qaranba ay ka wada hadlaan kadibna loo bandhigo shacabka soomaaliyeed gudaha iyo dowladba talowr ay ku darsadaan sidaas darteed xukuumaddiisu waxay xaqiijinaysaa qaadashada iyo talooyinka bidhaamyadeeda dhammaan shacabka soomaaliyeed iyo hogaamiyaasha heer federaalda iyo heer gobol si loo xaqiijo dastuurka lagu wada qanacsan yahay la wada leeyahay isla markaasna ka tarjumaya himilooyinka rabitaanka iyo geedidiidada shacabka soomaaliyeed gudoomiyaha baarlamaanka mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari oo ugu dambeyntii ka hadlay munaasabadda daahfurka dastuurka dalka ayaa tilmaamay in maanta ay golaha shacabka ay u tahay maalin weyn oo ay wada sugayeen
maantu waa maalin golahan guud ahaan iyo aniga qof ahaanba qiimo weynin oo leh golahu waa u maalin qiimo weyn waayo waa maalintii uu soo bandhigay qaybtii koowaad ee ammaanada shacbiga tooska noogu xil saartay in muddo ah baa la sugayay oo kalkageedi loo ahaa waxaase maanta rasmi ahaan u bilowday hirgelinta geedi socodka dib u eegisa dastuurka qof ahaan waa ii raynrayn waayo sida badankiinu ay ka warqabaan gudashada waajibaadka muwaadin ahaan dalkeenna iyo shacbigeenna igu leeyahay ka sokoow sababaha ugu wacnaa ee aan u soo doontay xildhibaannimada waa kalgacayl aan u qabo inaan ka mid noqdo geedi socodka lagu hagaajinayo laguna turxaan bixinayo heshiisiinta dadkeenna midnimada dalkeenna iyo baahiyo baahidooda iyo rabitaankoodana lagu diiwaangelinayo shacbigeenna cutubyadan lagu sameeyey dibweegista ee dastuurka kumeelgaarka ee dalka ayaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagu xusi karo in lagu sameeyo wax kabedel waxaa ka mid ah in lagu caddeeyey in magaala madaxda soomaaliya ay tahay magaalada muqdisho ayna noqonayso magaalo leh maamul u gaara islamarkaana aysan ku biiri karin maamul kale aad bay umahadsantahay waryaheena nasra bashiir cale ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa guddoomiyey shir looga hadlayay arrimaha hiigsiga ee cusub ee soomaaliya waxayna ka qayb waxaana ka qayb galay shirkaasi wakiilo ka socda beesha caalamka kaasoo lagu qabtay magaalada muqdisho cabdishakuur cali axmed ayaa shirkaa ka qayb gala shirkan oo ay ka qayb galeen wasiirro ka tirsan xukuumadda soomaaliya wakiillo ka socda maamul goboleedyada bulshada rayidka iyo beesha caalamka ayaa waxaa looga hadlayey barnaamijka higsiga cusub ee soomaaliya ama new deal waxaana diiradda lagu saaray waxyaabihii ka qabsoomay barnaamijkaasi iyadoo sidoo kale lagu soo bandhigay qorshayaal la xidhiidha dib u dhiska iyo horumarka dalka ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane maxamed cumar cate oo shir gudoominaya ayaa markii uu soo idlaaday waxaa warbaahinta qaranka ugu warbixiyey waxyaabihii shirka ka soo baxay
waxaa maanta shirkii ku saabsanaa waa shirkii bilaha ahaa ee ay ku kulmayeen dowladda federaalka dowlada goboleedyada iyo international partners ama maxaale beesha caalamka ay ku kulmaan bishiiba mar oo ku saabsan new dealka markaa lagaga wada hadlo sidii wada shaqaynta loo xoojin lahaa lagu ansixiyo mashaariicda la samaynayo iyo sidoo kale wixii kolba jira ee arrimaha hadday jiraan arrimo u baahan in si gaara loo kor istaagana markaa lagaga wada hadlo markaa shirkan waa shir bil kasta aanu qabanno oo mar walbaba saa u dhaca weyaan shirka waxaa kaloo lagu ansixiyey intii uu socday mashaariic afar ah oo ay fulinayaan qaramada midoobe iyo bangiga adduunka iyadoo sidoo kale lagu soo hadal qaaday diyaargarowga lagu jiro shirka dabayaaqada bishan ka dhacaya dalka turkiga ee looga hadlayo doorashooyinka soomaaliya waxaa laga hadlayey sidii loogu diyaargaroobi lahaa madashaas oo runtii ah madan aad iyo aad muhiim u ah oo kuna saabsan yacni guud ahaan xidhiidhka iyo wada qabsiga ka dhexeeya beesha caalamka iyo soomaaliya waxaa lagu heshiiyey in afar mashruuc oo ay laba soo bandhigeen ama sanduuqa un-ka laga bixinayo labana laga bixinayo sanduuqa welbanka labana ay ku saabsan yihiin kuwa un-ku ay ku saabsan yihiin mid ku saabsan sii xoojinta iyo kasii shaqaynta arrimaha federaalka iyo mashruucka kale oo ah sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dumarku ay u heli lahaayeen maxaa la yidhaahdaa kootadii ama qoondadii loo qoondeeyey
wafdi ka socda jaamacadda carabta ayaa maanta waxay soo gaareen magaalada muqdisho iyadoo garoonka diyauradaha ee magaalada muqdishona ay ku soo dhoweeyeen ama uu ku soo dhoweeyey wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda soomaaliya cabdirashiid nuur ibraahin ayaa goobjoog u ahaa wafdigaasi imaashihiisa ka gadaalna warkan ayuu nooga diyaariya wafdigan ka socda macadka tababarada qorshaynta jaamacadda carabta ay ku midaysan yihiin dowladaha xubnaha ka ah jaamacadda carabta waxaa gagada diyuuradaha ee aadan cadde magaalada muqdisho ku soo dhoweeyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga dalka iyadoona xubnahan ka socda jaamacadda carabta ay kulamo la qaateen wasiirka qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga dalka mudane cabdiraxmaan sheekh yuusuf cali caynti iyo wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi kaasoo ay uga wada hadleen dardargelinta qorshaha qaran si ay talo ay uga geystaan oo haatan dowladda soomaaliya ay wado samayntiisa islamarkaana muddada ay ku sugan yihiin magaalada muqdisho ay tababaro ay siin doonaan shaqaalaha wasaaradaha dowladda federaalk soomaaliya si aqoontooda kor loogu qaado agaasimaha guud ee macadka tababarada qorshaynta carbeed doctor xuseen ayaa sheegay in socdaalkooda ahmiyad weyn ugu fadhiyo taasina ugu weyn tahay sidii soomaaliya ay uga caawin lahaayeen samaynta qorshaha iyo kor uqaadida garaadka aqooneed ee shaqaalaha wasaaradaha dowladda federaalk ee soomaaliya لكن بالجانب الآخر واللي احنا الآن نسعى فيه هو آه، ما- تحسين وزيادة الاستفادة في الصومال من آه، مساهمة المعهد العربي للتخطيط في- بالتنمية في مجال تنمية القدرات التدريب تنمية القدرات في مجالات التنمية والاقتصاد في جميع المجالات اللي يحتاجها الاقتصاد ال- الصومالي وخاصة في مجالات التنمية
warkaasi waxauda kaga imaanaya warbaahinta qaranka ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya cisbitaal ku yaalla waqooyi galbeed ee dalka suuriya oo ay gacanta ku haysa hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee m s f ayaa lala eegtay duqeyn diyaaradeeda war qoraallo oo ka soo baxay m s f ayaa lagu sheegay in siddeed ka mid ayay shaqaalaha cisbitaalkaasi la laayahay kadib duqeyn taruurnimadii horey ee maanta oo isniin ahi lala eeg- lala beegsaday cisbitaalka oo ku yaalla magaalada maaret almun alnumaan hase yeeshee ilaa iyo hadda ma jirto cidda mas-uul ka ah duqayntaasi wararka ayaa sidoo kale sheegaya in sagaal ruux lagu dilay duqayn ka dhacday waa duqayn ay geysatay diyaarad uu ruushka uu leeyahay m s f ayaa sheegtay in afar gantaal lagu garaacay cisbitaalka magaalada oo qiyaastii soddon kilomitir iyo labaatan milis dhinaca koonfureed kaga beegan magaalada idleb kooxda xuquuqda aadanaha ee dalka suuriya oo fadhigeedu uu yahay dalka britain ayaa sheegay in dadka ku dhintay duqayntaasi ay ku jiraan carruur warkii habeennimo aad ka maqlayseen warbaahintan qaranka ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waygainta caawa waxaan idinla socodsiinaya anigoo ahaa cabdirisaaq sheekh ibraahim sheekeye wararkeedan maqlin iyo warar kaleba waxaad ka daalacan kartaan pejka internetka ciwaankaad naga firfiri kartaan waxa uu yahay www det radio muqdisho dot net meel kastoo aad joogtaan habeen wanaagsan maxamed cabduule ayaana warkii farsameynayay salaamullahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatu